shirguddoonka golaha guurtida ee somalilan ayaa dib ugu celiyey golaha wakiilada laba xeer oo doorashooyinka iyo ururada ah kuwaas oo dhowaan golaha wakiiladu ay u gudbiyeen guurtida waxaa xeerkani khilaaf uu ka abuuray xildhibaanada dhexdooda warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
tan iyo markii sagaal iyo tobankii bishan aynu ku jirno wax kabeddelka iyo kaabista ay ku sameeyeen laba xeer xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan waxa uu dheliyey khilaaf kaasoo markii hore ka bilowday in xildhibaano kale arrintaasi ay ka biyadiidaan islamarkaana xildhibaanada golaha wakiiladu ay laba dhinac u kala jabaan kuwaasi oo sababay in golahu muddo saddex maalmood ah uu furmi waayo waa golaha wakiilade iyadoo golaha guurtida somalilan shirguddoonka golaha wakiiladu hore ugu gudbiyeen xeerkaasi wax kabeddelka lagu sameeyey ee la xidhiidha xeerka guud ee doorashooyinka somalilan xeer lambar koob iyo sagaashan iyo xeerka lambar afar iyo toban ee ururada iyo asxaabta siyaasadda laba kun iyo koob iyo toban ayaa waxaa maanta mar qura soo baxday in shirguddoonka golaha guurtida somalilan uu qoraal u qoray islamarkaana dib ugu celiyey labadaa xeer ee wax kabeddelka lagu sameeyey shirguddoonka golaha wakiilada iyadoo qoraalka ka soo baxay shirguddoonka golaha guurtida lagu sababeeyey in xildhibaano lix iyo afartan mudane oo golaha wakiilada ka tirsani ay dacwadu soo gudbiyeen shirguddoonka ay wax kaga sheegayaan ama ku durayaan xeerarkaasi ka soo gudbay golaha wakiilada sida loo cuskaday warqadda ka soo baxday guddoomiyaha golaha guurtida ee uu ku saxeexan yahay saleebaan maxamuud aadan intaasi kadib xildhibaano ka wada tirsan golaha guurtida ee somalilan ayaa si kala duwan oo iska soo hor jeeda uga jawaabay xeerkaasi waa kan xildhibaan siciid libaaxo wax la celiyo uunoo kartoon lagu soo golaa dhex yaalla ayuu baanu saaka aragnay dee in halkaa la keenaama heedoo cod lagu kala baxo waxaan iminka la samaynayaana waa khiyaamo qaran markaa somalilan waxaad mooddaa iminka intan dambe in laysu yaro awood sheeganayo sharci iyo cod baa dadka dimuqraadiyad baa lagu kala badiyaa ma lihiin dalalkii xoogga iyo xabadda lagu kala badin jiro waxaa iyadoon waxba la weydiin xildhibaanada waxbana lama weydiin kawdhi lama weydiin ayuubaa saaka un iyadoo akala maalkood de waa arkaysayba idinla mid baanu nahay anagu saxaafadda waayo biyuu ka doodaya maanta goluhu kawdhi iminkaanu aragnay dee iminka waxaan u sheegaynaa inaanan arrintaa noola qabin inaanan anagu kula jirin inaanan anagu ogeyn waayo golahaasna maamul buu leeyahy golahaasna maamul buu leeyahy kawdhi ina soo hordhiga waa sharci buu kaga soo gudbay hadduu sharci kaga soo gudbayna sharci buu kaga soo gudbay haddii aanu sharcigii laysla aqoonsanayn dee taas ma noqos waay golahaas cod buu isigeliyey codkiibuu ku soo baxay waynu wada ogeyn dhinaca kale xildhibaan dayib xasan oo isaguna ka tirsan golaha guurtida somalilan ayaa sheegay in aragtidiisa uu ku taageersan yahay in xeerkaasi golaha guurtidu ay dib ugu celiyaan golaha wakiilada kartoonka koley waa sawirtaan odda cid baa siday golaha guurtidu kartoonka muu sidin ciddii kartoonka siday ee halkan soo dhigtayna waa arkayseenoo kolley waa sawirtaan marka xeerkaas golaha loo soo gudbiyey golaha wakiiladu maanta wuxuu wuxuu xidhan yahay saddex casho wuxuu xidhanyahayna waa xeerka uu furmi waaye horta xeerku annagana muu soo gaadhin golaha goloweynaha muu soo gaadhin shirguddoonka waxaa loo gudbiyey dacwad ay ku qoran yihiin lix iyo afartan mudan oo ka tirsan golaha wakiilada golahaasi saddexdaa casho wuxuu xidhan yahay xeerkaas u ahaa waanay ku kala jabeen dacwad baa loo gudbiyey shirguddoonka dacwaddaasoo xeerkaas inaanu sifihii uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shirguddoonkayaga loo gudbiyey marka iyagu annaga waxbana may soo gaarsiina dee fikireen dacwaddiina eegeen ay arkeen inay inay garanaysaa dacwaddaasi ay ay iyaga macquul u arkeen macquul u arkeen iyagoon annaga soo gaarsiin shirguddoonku waxay dhammaysanayaan labada gole inay dhammaystaan maayo labada shirguddoon shirguddoonkayagu wuu soo gudbiyo si sharciya buu ugu soo gudbiyo wuxuu yidhi soo waafajiya sharci buu yidhi shirguddoonkii dee bacalkii oo kartoon la sidin baanu argo dadkii o dham wada arkeen wakiiladaas siday xogayaha wakiiladaas sidoo halkan dhigo halkan geliyaba laakiin anigu waxaanu kuu sheegaynaa shirguddoonka golaha guurtidu isagoon annaga la soo gaarsiin markii dacwad golaha wakiilada ka timi ay u timi oo lix iyo afartan mudan ku qoran sida la sheegay inay iska celiyaan bah oo golahaasna ay markhaatibo ku tahay inuu saddex casho xidhan yahay dee labada shirguddoon baa isweydaarsaday marka horena shirguddoonkaasaa soo gudbiyey markii dambena shirguddoonkayga celiyey wax sababtu ku celiyeyna waxa weeye lix iyo afartan mudan oo ka dacwoonaya xeerkii oo kuwii soo gudbiyey aan hayno qayb kalaa horta goluhu wuxuu ku dhaqmaa marka golo sidiisaba waxay labada golo ku dhaqmaan golo waliba xeerosaadkiisa nimankaasi waxay soo gudbiyeen inaanu xeerosaadkii golaha waafaqsanayn hore alla way keeneen fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan waxa uu golaha fasaxay ilaa iyo maalinta sabtida ah ee soo socota waxaana jira arrimo iswan oo dadka somalilan ay isha si dhow ugu hayaan oo hadda saaran dhabta golaha guurtida khadar maxamed cakulle v o e hargeysa